xilli dhowaan maamulka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka puntland uu soo gabagabeeyey dhismaha waddo muhiim ah islamarkaana uu ka kaabiyey kambaniga beerco hirgelintiisana ay ku timid dhaqaale aruurin guddiga sanduuqa horumarinta degmada gaalkacyo uu sameeyey ayaa shacabka magaalada gaalkacyo waxay markaasi soo dhoweeyeen dhismaha waddooyinka cusub ee laga hirgeliyey magaalada iyagoona sheegay inay ilaashan doonaan magacaygu anoo ku bilaabaya waa maxamed xasan faarax reer gaalkacyood ah marka waxa weeya maaragtay dowladdu aad bay wax uga qabatay waddooyinka khaasatan waxa weeya maaragtay guddiga horumarinta iyo guddoomiyaha waxa weeya maaragtay degmada aad iyo aad bay u shaqaynayaan waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa oon aad iyo aad waxa weeya maaragtay aan ugu ammaanayaa roobkii aan ogaa dayrtii da-ay ee afartan mitir kor u gaarayay biyuhu kor u gaarayeen sidii lagu maamulay oo waxa weeye guddoomiyaha iyo tiimkiisu ku maamuleen waxaanu leenahay waxay ahayd shaqo aad iyo aad aanu uga mahad celinay oo u wanaagsan xitaa wax weye ma aanan dareemin run ahaantii magacay waa maxamed axmed cabdulla aw yuusuf waxaan ahay guddoomiyaha bajaajyada gobolka mudug saxaafadda aad baan ugu mahadinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa salaamayaa midda labaad waxa weeyaan meeshaan siay ahaan jidhay iyo sida ay soo madhay haddii aan sawir ka bixinno waxa weeyaan magaalada balliga u weyn bay ahayd cid mari jidhay ma jidho dadkan ganacsatada halkaan fadhiista iyo gaadiidku intuuba waa ku dhibqabeen waxaannu dareemaynaa waddooyinka hadda raaxadaan ku marayno maalin walba intaanu kale haddii naloo qabto aad baannu garanaysaa muraalka iyagu usii dhismaya waxaannu hadda u baahannaha waddooyinka buuladooro taqwo garsoor meelahaasoo dhanna tabtaanoo kale inalooga dhigo waxaa la yidhaahdaa siciide xuseen siciid waxaa u dhexeeya gudcurka iyo dayaxa maxaa u dhexeeya waddooyinkii baa naloo sameeyey middaan keliya ma ay samayn xaafadahay ka sameeyeen meel walbaa laga sameeyey aad bay u mahadsan yihiin waxaa naloo qabtay waxa muuqda maanta waxaa weeye waa jidcaddihii baa naloo ka sameeyey oo waxaa la dhigay dhul siman oo hagaagsan baa laga dhigay berrina waxaa naloo saarayaa insha allah bilkariim waxaa naloo saarayaa laami waxaannu dareemaynaa wax barwaaqaa oo tiro badna inay noo soo socdaan